mirkacaya nebiyalow macaalow rasuulku macuu dirto magacsamo macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo markii uu yaraa miikii tegey maqan raacaye malaa iigi qaatee laman roge meel la geeyay markii uu yaraa miikii tegey maqan raacaye
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni imtixaanaha qeybtii afar iyo tobnaad oo aan galabta kaga hadlayno mowduucyo muhiima iyadoo oo dabcan barnaamijkan uu yahay barnaamijka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga ayay dhegeystayaasha iyagana barnaamijka qeyb nagala noqon karaan toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaan soo wadnay barnaamijyo taxano ah oo aan si qoto dheer uga wada hadalnay ama aan uga hadlaynay siyaasadda adeegdaadejinta ee dowladda jubbaland taas oo ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland barnaamijyadan waxaa diiradda lagu saarayay fahamka muhiimadda iyo ujeedooyinka siyaasaddan iyo sida ay markaasi uga turjumayso horumarinta adeegyada dadweynaha intii aan falanqaynta wadnay waxaan iftiiminay arrimo muhiima oo siyaasaddan ay qeexayso gaar ahaan cidda ay qusayso iyo heerarka kala duwan ee ay samaynayso adeeg daadejintu waa hannaan awood iyo adeegyo loogu wareejinayo heerarka hoose ee maamulka si bulshada deegaanka ay si toosa uga faa'iidaystaan adeegyo hufan dhow islamarkaana la jaanqaadaya baahiyahooda dhabta a qaybaha kale ee kala duwan ee bulshada ku nool degmooyinka kala duwan ee jubbaland ayaa si weyn uga qayb qaatay barnaamijyadan ka qaybgalka bulshada odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta heer degmo ayaa muujiyey sida ay muhiim ugu tahay in la helo wacyigelin iyo faham midaysan oo ku saabsan adeegdaadejinta aragtidooda iyo talooyinkooda ayaana qayb muhiima ka qaatay ama ka noqday kobcinta doodda iyo sidoo kale tayeynta fahamka guud ee siyaasaddan adeegdaadejinta ugu dambeyn barnaamijyadan waxa ay ahaayeen madal iswaraysi ah oo kor u qaadaya fahamka bulshada ee siyaasadda adeegdaadejinta islamarkaana dhiirigelisay wada shaqaynta dhex marta dowladda iyo shacabka waxaa tallaabo muhiim ah loo qaaday dhanka ee dhismaha maamul daahfuran isla xisaabtan dhaba leh kana jawaabaya baahiyaha bulshada ee jubbaland barnaamijkan qeybtii afar iyo tobnaad waxaa marti noogu ah cabdulaahi xuseen oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland iyo sidoo kale brofeor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga galab wanaagsan ayaan marka hore idin leeyahay soo dhowaada haddii aan gudagalno su-aalaheena iyo sidoo kale barnaamijka iyadoo sidoo kale ay xusid mudan tahay in qeybaha dhexe ee dhegeystayaasha ayagana ay barnaamijka qeybtooda nagala qaadan karaan marka hore brofesorka ayaan soo dhaweynayaa brofesore intii aan kusoo guda jirnay barnaamijkan dhegeystayaal badan iyo sidoo kale dad badan ayuu gaaray xogta faham guud oo ku saabsan siyaasadda adeeg daadejinta ama maamul daadejinta ayaa jirtay waa sidee fahamka ay heleen ama ay dhegeystayaashu ay fahmeen siyaasadda maamul daadejinta
bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq waxaa kaloon umahad celinayaa bahda radio kismaayo iyo dhammaan bulshadana ugu xiran oo dhan fahamka maamul daadejinta aada iyo aad buu u kobcay waxaad ka dareemi kartaa su-aalihii ayna weydiinayeen bulshadu halkaasaad ka cabiri kartaa yani heerka uu gaaray ee fahamkooda ku saabsan maamul daadejintu bulshadu waxay fahamtay in adeega as-aasiga ah lagu bixin karo oo keliya marka iyoka awoodda gacanta loo geliyo oo maamulka iyo siyaasadda iyo maaliyaddaba loo daadejiyo si markaa adeegii rasmiga ahaa ay uga faa'iidaystaan ee asaasiga ahaa bulshadu waxay fahantay in iyaku ay maaragtay muhiim tahay inay iyaku soo doortaan xubnihii golaha deegaanka ku Mm.
mateli lahaa xubnihii eh, baahiyahooda iyo qorshahooda eh, ka qayb qaadan lahaa eh, waxayna taa ooga dhigeen asal eh, bulshadu in marka hore la soo daadejiyo siyaasadda Eh, marka labaad bulshada waxay aada u fahantay in adeega ama awoodda fulinta eh, in degmada lagu wareejiyo si adeeg tayaysan oo waktigiisii la fu- la helo eh, degmada looga fuliyo Eh, waxayna u arkeen muhiim bulshadu taas in awoodda fulinta laga soo dadejiyo eh, dowladda dhexe loona dadejiyo degmada waxaa kalooy eh, bulshadu muhiim u aragtay in maaliyadda eh, lamoo loo madax banneeya degmada ay si xor ah ooga qaadato canshuuraha goobaha iyada loo cayimay ee u kala saaran iyada iyo wasaaradda ganacsiga eh, iyo- iyo wasaaradda maaliyaddaba marka fahamka bulshada ee maamul dadejintu aada iyo aada ayuu u kobcay Mm.
ee waxayna aada iyo aada hadda u rajaynayaan in eh, saddex iyo tobankii xalqadeed oo lasoo dhaafay doodihii halkan aynu kala wadaageynay iyo cashiradii muhiimka aan isweydaarsanayna labada dhacba in dhaqangalkeedii ay dowladdu ku dhaqaaqdo Eh, cabdirasaaqo waxaa xusid mudan marka la awood la wareejinayo ama maamul la yegleelayo Mm.
waxa ugu horeeya horta waa xeerarka maxaa lagu heshiiyey bulshada iyo dowladdu maxay ku heshiisay qaabkee baa loogu adeegaya bulshada nidaam noocee ah ayaa loogu khidmaynayaa oo lo- loo marayaa marka waxaa xusid mudan in dowladda jubbaland ay mar hore soo diyaarisay eh, xeerarkii iyo siyaasadihii iyo habraacyadii iyo hagayaashii eh, lagu daadejin lahaa maamulka eh, loogana daadejin lahaa wasaaradaha loguna daadejin lahaa degmooyinka si adeeg loogu dhaway dadka maxaa soo hadhay wey hadda waxaa soo hadhay markaa fulintii mar haddii xeerarkii la wada sameeyey in la fuliyo eh, muddo bil ama laba bil iyo bar ka hora eh, guddiga doorashooyinka ee madaxa Mm.
bannaan iyo xuduudaha dowladda jubbaland Waa tahay.
si rasmi u dahafureen in maaragtay een- Mm.
een loo bilaabayo gurihii deegaanka marka fahamka maamul daadejinta bulshada inuu aada u kordhay waxaad ku garanaysaa Mm.
s- hab sida ay ula soo socdeen dhacdooyinka maamul daadejinta Waa tahay.
meeshay ka soo bilaabatay oo soo iyagaba yaabtay, qayb soo ka mid yaabtay.
ah ay soo beegsanayeen oo aragtidooda iyo fikirkooda ay ku darayeen
haa way ku darayeen Eh, ceel waaq baa ugu badnayd iyo afmadow iyo Waa sax.
kismaayo jamaama meelaha kale Eh, dadku waxay ku darayeen shac- bulshadu waxay ku daraysay ag- aragtidooda waaya oo su-aalo welibana dee macquul ah ayay halkaa kasoo baringayna weydiinayeen waa tahay Eh, haddii tusaale ahaan xeerkii dowladaha hoose iyo siyaasadda maamul dejinta taqriiban toban sano ka hor Mhm.
la diyaariyey maxaa haystay intaa in laeg oo loo Ay.
diyaarin waaya gurihii deegaanka ayaa su-aalaha qaarkood ka mid ahaa Mm.
ay dadku ina weydiinayeen Eh, waxaa ka mid ahaa eh, biyaha Mhm.
in si rasmi- si rasmiga loo dejiyo waaya oo degmooyinka qaar Mhm.
ama degsimooyinka maadaama tuulooyinka- oomano badan iyo xilli abaara lagu jiro aada u Ka- kor ka- Mm.
exactly waaya taas eh, iyadana maaragtay aad bay uga hadlayeen waaya waxaa xusid mudan cabdirasaaq oo meelaha hadda la dhihi karo maamul dadejintu Mhm.
way ka curatay waxaa ka mid ahaa caafimaadka waaya tahay Eh, goob kasta oo ay isugu tagaan boqol qoys ama ka badan oo dowladda jubbaland gacanteedana ku jirta Mhm.
caafimaadka oo la dadejiyay xaruntii hooyada iyo dhallaanka ayaa ka samaysan Mhm.
marka eh, aad iyo aad bay dadkuna u bogaadiyeen aniguna aan u bogaadinayna Eh, wasaaradda caafimaadka doorka shariifka ee ka ciyaartay arrinta iyada Mhm.
Een, sidoo kale wasaaradaha kale iyakana waxaan rajeynaynaa inay eh, nidaamka qaataan Mhm.
marka fahamka guud ee maamul daadejintu aad iyo aad iyo aad buu eh, u fiican yahay Mhm.
Eh, dhiirigelinna eh, ay u tahay bu- dowladda inay inay ku dhaqaaqdo Mhm. waayahay barnaamijka waxaa sidoo kale qayb nagala asaan hore idinkugu sheegay eh, cabdulaahi xuseen oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda jubbaland Een, cabdulaahi waa sidee doorka wasaaradda een, in la gaarsiiyo eh, bulshada wacyigelinta ku saabsan eh, fahanka siyaasadda maamul daadejinta maxayse wasaaraddu uga dhigan tahay eh, inay bulshadu fahanto isla markaana siyaasadda adeeg daadejinta ay wasaaradda dabcan hormuudka ka taga wado ee arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiin dowladda jubbaland in la baahiyo ay gaarto bulshada
bismillahi raxmaan raxiim hadda saaqo mahadsan tahay waxaan salaamayaa sidoo kale professorka iyo dhammaan dhegeystayaasha bahda radio kismaayo iyo dhammaan bulshada reer jubbaland haddaan su-aashaada u guda galo horta suu professorka sheegay waxaa kobcay wacyigii bulshada oo shalay meeshii ay taagnaayeen ay ka haysteen fahamkan maamul daadijinta maanta ma taagno juhdi badan baa la geliyey oo ay gelisay wasaaradda iyo bahdiradho kismaayo iyo brofessorka iyo dhammaan bulshada reer jubbaland isku duuban waxaa juhdi loo galay in marka hore la sameeyo barnaamijkan siyaasaddan maamul daadijinta oo la dahafuray sanad ka hor daafur kadib waxaa garanaysaa wasaaraddu ay guda gashay sidii bulshada loo gaarsiin lahaa oo faham buuxa uga heli lahaayeen barnaamijkan maamul daadijinta wasaaraddu gaar ahaan waaxda dowladaha hoose waxay samaysay qorshayaal dadka lagu gaarsiin karo waxaanu dadka la yeelna kulamo aad u fara badan deegaanada jubbaland dhammaantood inta xorta ah waxaa loo qabta tababaro waxaa loo qabtay wacyigelinno oo foolka fool dadka lala fadhiistay gaar ahaan dadka degmooyinka xubnaha maamulka degmooyinka shaqaalahooda iyo dadka qaybahooda kala duwan sida ururada dhallinyarada haweenka odayaasha dadka magaranaysa a d b s ka dhammaan bulshadii qayb qayb lala fariistay si guudba marka wasaaraddu waxay qabatay wacyigelinno toos ah oo tababaro la socda dadka lala fadhiistay sidoo kale fariimo fara badan wasaaraddu isticmaashay waxaa kaloo kamid barnaamijkan isaga oo ka baxay radio kismaayo oo dadka lagala hadlayo halkan qof kastana uu gurigiisa uu ka dhegeysan karo uu ka dhegeysta barnaamijkan isaga ah marka wasaaraddu waxay qaadatay door aada u muhiim ah oo ah dadkan inay gaarsiiso barnaamijkan siyaasadda maamuldaadijinta qof kasta oo muwaadin oo reer jubbaland ahana uu faham ka helo waxa ay tahay maamuldaadijintu waxaa la rabay in la daadijiyo cidda laga soo daadijinahayo iyo doorka ay cid walba leedahay annagoo dadka si faahfaahsan ugu sharaxnay barnaamijkan asaga ah iyo doorka ayagu ay ku lahaan karaan barnaamijkan maamuldaadijinta bulshadu inay noqoto bulsho wacyi gashan oo barnaamijkan asaga diyaar u ahaa inay ka qayb qaadato waayo haddii aysan bulshadu qayb ka noqonin oo iyagu aysan la wacyigelinin siyaasaddu ma hirgelayso hirgelkeeduna ma noqonayo mid active ah marka mar walba waxaa bees u ah bulshada fahamkeeda iyo ka qaadashadeeda iyo anaga muhiim noo ah marka hadda waxaad moodaa suu barfadka sheegayba dadku inuu wacyigooda kor u soo kacay hadafkii aan lahayn ee in bulshada wada gaarana in boqolkiiba siddeetan ama sagaashan uu noo hirgelay inta dhimanna aanu wadayno annagoo noo dhiman yihiin kulamo fara badan oo aan la yeelanayn bulshada hadda bishii ugu dambeysay waa febraayo ilaa iyo janaayo bilihii u dambeeyeyba waxaanu bulshada lin sawr u sheegayba wacyigelinno fara badan iyo tababaro fara badan baan qabanay oo magaalooyinka kismaayo doolow afmadow ceelwaaq dhammaan ay ka dhaceen iyo inta kaleba marka waxaan rabnaa inaan sii wadno doorkayagu waxaa weeye in qof walba uu gaadho waana sii wadanaa ilaa qof kasta oo reer jubbaland ah uu barnaamijkan iyadaa gaadho diyaarna u noqdo inuu qayb ka noqdo sidoo kale waxaanu gaarsiinay cid kasta iyo hay-adihii lala ahaa qaybta oo barnaamijkan soo gelahayay sida wasaaradihii adeega bixinahayay oo wasaaraddu ay la yeelatay kulamo gaargaara iyo kulamo guudba oo sharaxay siyaasadda mudajinta waan u mahad celinaa dhammaan cid kastay quseysay way soo dhaweeyeen barnaamijkan isaga ah qaybtoodiina way ka qaateen wayna la shaqeeyaan wasaaradda waxayna diyaar u noqdeen inay kaarinta kaga aadan siyaasaddan maamuldaadinta inay ka qayb qaataan marka doorka wasaaraddu waa intaas waxaan rajeynayaa inuu sii socon sharaf tacaala ilaa aan gaarsiino
waayahay brofesorka ayaan siinayaa profesore waa sidee fahamka adeeg adeegyada dadweynaha markay noqoto adeegyada la daadejinayo sida loo daadejinayo baahiyaha sida loogu saleynayo fahamka bulshada ka waran sidaase loo sii xoojin karaa
aad baad umaasan tahay cabdirasaaq xalqadihii hore aan soo dhaafnay waxaa ku jirtay xalqad aan kaga hadlaynay adeeg noocee ah ayaa laga daadejinayaa wasaaradaha oo loo daadejinayaa bulshada degmada halka waxaa kaaga cadcad ama kaga soo baxaysa in bulshadu ay fahantay adeegyada kuwa la daadejinayo tusaale ahaan waxay bulshadu ka dharagsan tahay in waxbarashada dugsi sare iyo wixii ka koreeya ayna iyadu lahayn oo ay maamulayso wasaaradda waxbarashadu laakiin dugsi hoose dhexe iyo wixii ka hooseeya sida maaragtay xanaanada carruurta oo kaliya inay leedahay degmadu caafimaadka in eh, xarumaha aadka loogu baahan yahay daruuriga sida hooyada iyo dhallaanka sida eh, goobaha wareega ee caafimaadka inay degmadu leedahay laakiin wixii intaa ka weyn oo yacni bukaano tusaale ahaan ee xanuunadooda la maareyn waayo oo kale ama ay adag tahay in la maareeyo iyo adeega casriga ah waaya ee caafimaadka waxaa iskale wasa- wasaaradda iyadoo markaa adeegsanaysa isbitaalka guud ee gobolka iyo ka kasii koraba marka eh, sidoo kale waxay bulshadu aada u fahantay in xagga biyaha eh, biyogelinta magaalada waa inay tahay degmadu leedahay laakiin wixii ka weyn eh, tusaale ahaan dejinta xeerarka biyo qaybinta iyo maaragtay habraacyada inay wasaaraddu leedahay laakiin biyaha xaafadaha maadaama ay daruuri yihiin oo laga marmaan yihiin in xaafadda loo dhoweeyo markaa sida degmadii ay ku maamusho waraha oo kale eh, in kuwa cabirkooda uu boqolkiiba boqol ka weyn yahay oo kale inay leedahay eh, wasaaraddu laakiin wixii ka hooseeya inay degmadu maamulayso Eh, marka adeegu sidaasuu u kala soocan yahay oo loo kala miiray waxayna ku qoran tahay xeerka eh, maamul dadejinta eh, dowladda jubbaland bulshaduna sidaas ayay u fahantay oo ruuxa shacabka ah, ruuxa muwaadinka ee hadda jubbaland jooga wuu garanayaa markay noqoto waxbarashada adeeg noocee abay degmadu leedahay oo u doonan karaa wuu garan karaa Eh, adeeg noocee abaa bay degmadu leedahay marka la yimaado caafimaadka oo way way u doonan kar- way u doonan kartaa Eh, cabdisaaqo xigmad baana ku jirta halkan Eh, ad- in adeegan la kala sooco oo degmadana la siiyo kuwii aas-aasiga ahaa ee wasaaradda iyo wixii ka koreeyaan kuwi kale la siiyo tusaale ahaan caawa haddii hooyo u baahato in lagu caawiyo magaalada kismaayo xaafadda farjanno haddii hooyo u baahato in la caawiyo keebaa u dhow inay wasaaraddii la xidhiidho iyo inay xaafadda la xidhiidho mch xaafadda ku dhex yaalla
waa tahay
yacni muhiimadda ama culayska ay arrintu leedahay baa loo qiimeeyey marka la leeyahay xarunta hooyada iyo dhallaanka ha lagu wareejiyo degmada iyadoo ha maamusho xigmad marka kaasay ka imanaysaa markay noqoto inaad xaafadaada biyo uga baahan tahay inaad wasaaradda wacdo tirado biyo u baahanay waxaa ka dhow inaad xaafadii wacdo oo tirado biyo u baahanay waana daruuri marka wax aan loo dhimanaynin wax kasta waa loo dhintaa lakin waxaan adigu naftii aan noloshii aan khatarta ku ahayn baa lagaga soo tegay wasaaradihii marka inay saa u fahmaan baan rabaa dowladda hoose waa lakabka ugu muhiimsan ee dowladaha waa lakabka ugu muhiimsan maada waxay gacanta ku hayaan wax allaala wixii nolosha bini aadamka khalkhal gelin jiray haddii la waayo oo waa kana dhalmadii iyo caawintii hooyada oo khalkhal gelin kara eh, nolosha hooyada waxaa la yidhi degmaha maamusho biyaha oo haddii la waayo khalkhal gelin kara n- nolosha maaragtay dadka iyadana waxaa la yidhi degmadii eh, ha maamusho dhul bixintii oo haddii dee booskaaga labaatan soddonkaad weydo ay khatar tahay inaad maarata ku nool meelka iyakana degmada loo warjiyay marka maxaa lagaga soo tegay wasaaradaha iyo wixii ka sarreeya yani waxaan rabaa in la fahmo muhiimadda dowladda hoose inay tahay tan ugu muhiimsanba xagga dowladnimada waxaa lagaga soo tegay waxaan markaa nolosha biniaadamka khalkhal gelinaynin yaa lagaga soo tegay wasaaradihii iyo wixii ka sarreeya maxaa ka mid a waxaa lii wasaaraddu ha dejiyaan habraacyada ha dejiyaan eh, istaraatiijiyadaha ha dejiyaan xe- xeerarka kormeer ha sameeyaan ya dee intaasi khatar ma geliso Eh, sida caadiga muuqata waa inkastoo tahay dee ay ku hagayso Een, marka saasay muhiim u tahay dadkuna ay u fahmeen in adeega degmada adeega dowladda jubbaland iyo adeega dowladda federaalka saddexdaasi inay si fiican u kala soocan yihiin oo midba waxa loogu tegayo ay ay ay garanayaan bulshadu garanayaanna haddana saddexdaa adeeg inkastoy kulli wada muhiim yihiin haddana siday saameyn ugu kala leeyihiin nolosha biniaadamka aad baa masata waa tahay waayahay profesor aad umahadsantahay cabdulaahi ayaan siinaya cabdulaahi n maxay yihiin eh, qorshayaasha wasaaradda markay noqoto in lasii xoojiyo ama lasii labalaabo wacyigelinta bulshada si fahamka eh, bulshada loo sii xoojiyo ee fahamka ee ku saabsan siyaasadda maamul daadejinta
cabdisaaqo mahadsan tahay qorshaha ama dowla wasaaradda hadafka u yaalla ama qorshaha u yaalla oo ah in la xoojiyo barnaamijkan fahamka dowladda dowladnimada ama siyaasadda mawduucinta shacabku waxaa weeyaan annaga qorshahan leenahay waxaa waxaa ka mid ah in aan sii wadno kulamada aan la leenahay bulshada qaybaheeda kala duwan inaanu sii wadno wacyigelinada noocan oo kale ah oo dadka lagula hadlahayo in sidoo kale aan la fadhiisano cid kasta oo barnaamijkan khusiisay oo sida wasaaradaha adeega bixiya oo adeega asaasiga ah inaan mar walba iyagan la fadhiisano oon ka dhaadhicno in adeega asaasiga ah oo daruuriga ah oo hadda profesorku sheegay in lagu wareejiyo degmada qorshayaasha ugu muhiimsan aan leenahay oo barnaamijkan lagu xoojin kara waxaa ka mid a inoo yaalla in la dhiso golo deegaan oo oo dhammaystiran dhammaan deegaanada jubbaland dhismahaas kadibna in la helo golo deegaan oo ku qalabeysan aqoon oo xirfad leh oo leh shaqaalo tababaran oo tayo leh oo magaranaysaay bulshada adeeg gaarsiin kara marka qorshayaasha waxaa ka mid ah in golaha deegaanka la dhiso dhismaha kadibna la tababaro oo la helo golo deegaan oo maayarkii iyo dhammaan xubnihiisi ka hooseeyey golihii golihii deegaanka iyo maxaa counselorskii oo dhammaystiran oo tababaran oo xirfadaysan oo aqoon u leh shaqada ay hayaan saaad markaasoo fududaan karta in dadkii adeeg la gaarsiiyo in siyaasaddii dowladda si fiican loo fuliyo la helo dowlad hoose oo aqoon leh oo tayo leh garanaysana shaqada ay qabanayso sidoo kalena bulshadii ina lagu wacyigeliyo doorkooda inay qaataan oon sii wadno wacyigelinta bulshada iyo horumarinta bulshada qaybaheeda kala duwan annagoo u adeegsan doona inaan dadka tababaro badan siino la kulanno dadka u dhowaano oo mar walba dadka aanu siino doorkooda oo dadka ay ka qayb qaataan dadku markay ka qayb qaataan dowladnimada qayb qaadashada bulshadu waa tiir muhiim ah marka dadku waa in marka ay diyaar u noqdaan inay ka qayb qaataan dowladnimada oo fikirkooda iyo contributionkooda iyo caqligooda ku darsadaan wixii ay ku darsadeenna la dhegeysto taladooda la qaato la xoojiyo la dhiirigeliyo dadkuna loo u sinaadaan inay ka qayb qaataan adeega barnaamijkan siyaasadda ah sidoo kalena bulshada adeega wada gaadho kuwaas annaga qorshayaasha noo yaallo ah inaan ku xoojino barnaamijkan isaga kuna horumarino aana doonayn inay hirgalaan insha allahu tacala waxaan rajeyneynaa inaan horu sii wadno ay hirgalaan qorshayaashaas qaybo ka mid hadda hirgaleen inta dhimanna insha allahu tacala waan waan xoojinaa si warku hirgeli lahaayeen maasanta
macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo markii uu yaraa miikii tegey maqan raacaye malaa iigi qaatee laman rogi meel la geeyay markii uu yaraa miikii tegey maqal raacaye malaa iigi qaatee laman rogi meel la geeyay miirkiyo xumihi lagama yidhayo mirkiyo xumihi lagama yidhayo miirkiyo xumihi lagama yidhayo mirkiyo xumihi lagama
waayahay weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkeenan taxanaha ee siyaasadda maamul daadejinta ee rediyo kismaayo codka dowladda jubbaland aad ka dhegeysanaysaan qaybtii afar iyo tobnaad ayaan maraynaa barnaamijka waxaa marti noogu ah brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed khabiir sare oo dhanka siyaasadda maamul daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga iyo sidoo kale cabdulaahi xuseen oo isagana ah mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland maanta waxaan si weyn uga hadlaynaa barnaamijyadeennii taxanaha ee soo socday sida ay bulshadeenna u fahmeen ama fahanka ku aadan maamul daadejinta iyo sidoo kale adeegyada la daadejinayo ee dadweynaha loo daadejinayo fahamkooda ku saabsan markay noqoto isla xisaabtanka iyo sidoo kale ka hortagga musuqmaasuqa dakhliga iyo canshuur aruurinta iyo sida ay tahay muhiim inay bulshadu intay fahmaan kadibna ay kala shaqeeyaan dowladda dhegeystayaasha iyagana barnaamijka lafdhabar ayay ka yihiin si toos ayayna usoo beegsan karaan lamarka idaacadda laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar si ay barnaamijka qayb uga noqdaan labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka qayb uga noqoto ra'yigaaga iyo fikirkaaga waa muhiim sideed u fahamtay fahamkaadase waa sidee maxaad maanta soo jeedin lahayd ha noqoto su-aal ama aragti aad qabto ee ku saabsan siyaasadda maamul daadejinta labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa
uga dhigo makadii jahliga nebigii dadkiisa kamaanacee mawluhu baryaya rabbi miciisadee mugdi ka saaray malkadii jahliga nebigii dadkiisa kamaanacee mawluhu baryayo rabbi miciisade mugdi ka saaray sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer
waa tahay dhegeystayaasha ayaan kaalintooda ku guda jirnaa dhegeysta ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa ku soo dhoweynaya walaal een, ah, magacaagii halkaa joogto ولا لما أقوى علي محمد فارس مثلا جوغا بارتيري هذا الرسول إنا ويديو ما أنت واخد كان ليش إنسان مرينا يوم كان يسني dadka sida ula falgalay barnaamijka barnaamijka jaamaca ula falgalay haddii aan nahay dhegeystayaasha ku sugan kuwa baaqdeere laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano ilaa iyo goorma ayuu barnaamijkan sii socon doonaa siyaasadan gormay degmada baaqdeere horta anigu aan joogo ay soo gaari doonto haddii ilaaha ilaa oo waaya dadka jooga lagu dabaqi doona waa tahay aada u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa sida aad barnaamijka noogala qayb qaadatay aragtidaada iyo fikirkaaga iyo sidoo kale su-aasha muhiimka ah ee barnaamijka aad soo weydiisayna waa aad ku mahadsan tahay profesorka iyo cabdullaahi ayaan siinayaa een, ah, dhegeystahan baardheere ayuu naga soo beegsaday farxaan ayuu magaciisa noogu sheegay aad ayuuna u bogaadiyey eh, intii barnaamijku soo socday iyo qaabka uu ahaa dhegeysta ayaa ku- kale ee qad ku jira waan isku daraynaa assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa ku soo dhoweynaya walaal magacaaga halkaa joogto عندما عندك وعندك inda galab wanaagsan soo dhowow een, ah, su-aal iyo aragti midka aad qabto oo barnaamijka weydiin lahayd
قلب لك جواب أوكي دمانتين بو حدا لا يا روان الكريم قلب لك سن قلب مصاف مصافها وحاول ذلك يجن دي وترى
dabcan haa een, ah, sida eh, bulshada ay u fahantay iyo fahamka fahamka ku saabsan eh, maamul daadejinta ee barnaamijyadii lasoo waday eh, toddobaadyadii lasoo dhaafay
ما شاء الله والله البطل بشير ويسا أنت يعني كريم بهانا وكتو وحيابا إذا مقنع وعي إيميل مدام أنا أقول كذا هذا قريبا بسوكولي فقمت دنك عصمات كتلة إن شاء الله دنك عصمات كان كريجينا يا برنامج كان إن أنا سوا مقرأ قرأ طبعا لا كيبويت ما شاء الله والله لهي قال أخرين ويجي وإسلا طبق كان خصاصا aye
su-aashayda waxay tahay barnaamijkan maamul daadejinta horbac mu u yahay hadda qaybaha iskuulaadka ardayda ee labay tobnaadka barnaamij hadda waxaa kusoo kordhay laleeyahay ardayga markuu imtixaanka dowladda sanadkan gelayo asagoon warqad dhalasho loo jaarin taariikhdu dhashay saalku ku dhashay asagoon loo jarin ku gaarayo imtixaan oo kale hadda ardayda isu dhex marayaan oo loo jarayaa oo qiibkaasuu kamid yahay aan usoo jarnay marka barnaamijkan waxtarkiisa ayuu ma dhigi karnaa qodobkaas oo horbac ahaan uu yahay ma dhigi karnaa wasaaradda ayaa shaqsi ku leh waaya waa waa tahay waa mahadsan tahay aadan kaaga mahad celinaynaa hinde axmed ayay dhegeystahaasi ahayd magaalada kismaayo naga soo wacday farxaan ayaa kasii horreeyey oo baar dheere naga soo beegsaday martida barnaamijka mudane cabdulaahi xuseen oo wasaaradda eh, arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland ka socda iyo profesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed khabiir sare dhanka eh, siyaasadda maamul daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga ayaa barnaamijka marti noogu ah. ayaga ayaan siinayaa eh, dhegeystihi ugu horreeyey haddii aan ku hormaro eh, profesorka ayaan siinayaa ilaa iyo intee in leeg ayuu barnaamijkan sii soconayaa fahamka eh, dhegeystayaashana aada u xoogan yahay seese loo sii laba jibaari karaa ayay eh, dhegeystaha ugu horreeyey uuna soo weydiiyey su-aal kaloo lamaana jirtay oo ku saabsan dhanka wasaaradda oo cabdullaahi ayaan taa iyadana ku duwi doona oo ah ilaa iyo intee in leeg ama goorma la gaarsiin doonaa siyaasaddan ee wasaaradda ay wado degmada baardheere ee gobolka gedo marka hore profesorkaan ku horumarayna aad baad umahadsan tahay eh, cabdirasaaq eh, dhegaystuhuna aad buu umahadsan yahay Een, barnaamijkan wacyigelinta ee ku saabsan eh, muhiimadda ay leedahay maamul daadejintu hadda wuxuu soo socday muddo bil laba bilood taqriiban ah waana xalqadii afar iyo tobnaatan maanta aynu u fadhino socodka iyo inta uu qaadanayo waxaan rabaa inaan dul istaago wasaaradda arrimaha gudaha weligeedba habeen iyo maalinba kama seexanin inay dadka ku baraarujiso muhiimadda ay leedahay ama ku wacyigeliso muhiimadda leedahay maamul dadejintu radio unbaa hadda labadii sane ee saddexdii sane ee ugu dambeeya lasoo bilaabay laakiin waxayba samayn jirtay dee wasaaraddu inay shirro caadi a magaalada ku qabato inay degmooyinka u safarto inay bulshada meel kastay joogto ugu tagto wasaaraddu oo ay la soo kulanto laakiin waxaan naftigayga aan dareemayaa in barnaamijkan hadda aynu ka wadna radio uu ka saameyn badan yahay ka ballaaran yahay marka sida tooska loo tago xagga maqalka ka wada marka wasaaraddu way sii wadaysaa barnaamijkan hakad inuu dhexda galo waa laga yaabaa oo isbuuc iyo laba isbuuc dee howlo kalaa la qabanayaao ugu yaraan bulshada baa loo tegayaa oo marka wacyigelintan ay reediha ka baxdo dadkii baa loo tegaya waxaa la hubinayaa in intee la eg bay fahamkooda uu kobcay guud ahaan ay weligeed waday siina wadi doonto ama reediha hau marto ama meel kale hau martee laakiin inta yare waqtiyada kala go ah oo kale way jiri doontaa marka sii socodka reedihan sidii waxaa laga yaaba hadda inuu isbuuc ama ka yarba uu socdo kadibna uu istaago kadibna dib habeyn laisku soo sameeyo oo wixii kale bulshada loola iman lahaa lasoo diyaariyo marka saasay insha allah noqonaysa masantahay waa tahay cabdullaahi ayaan siinayaa cabdullaahi goorma la gudagelayaa siyaasadda maamul daadejinta oo degmooyinka sidaad dhegeystaynu soo weydiiyey degmada baardheer goormaha qorshahu uu yahay in la gaarsiiyo iyo degmooyinka kale lamidka ee gobolka gado iyo guud ahaan gobolka jubbada hooseba
cabdisa waa mahadsan tahay dhegeystaha baare naga soo wacay iyo dhegeystayaasha dhammaantood mahadsan yihiin saan hore u sheegnayba siyaasaddan qorshaheeda iyo hadafkeeda waxaa weeyaan inay gaadho dhammaan bulshada reer jubbaland meel kasta ay ku nool yihiin miyiga iyo magaaladaba iyo tuulo iyo degmo iyo dhammaan meel kasta inay gaadho waya hadafkayga iyo qorshaha iyagu insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badanna inay wada gaadhaan rajaynaynaa hadda weli waxaan wadnaa waxaa weyaan waa wacyigelin iyo magaranaysaa bilow hore laakiin inay si fiican u wada gaadho oo si dhab ah loo qabto maamul daadijinta oo degmooyinkii la dhiso oo adeegii la daadijiyo oo adeega bulshada gaadho waa meeshaan u soconno degmada baar dheere iyo degmooyinka lamid ahana waa degmooyinka ugu horeeya hadda aan doonaya inaan ka bilowno wacyigelinada tooska aan bulshada la kulanno wasaaraddu ay booqato xubno wadaar ka socda dadka lala fadhiisto tababaro loo qabto golaha maamulka ka shaqeeya tababar la siiyo shacabka la tababaro marka waa meelaha ugu horeeya hadda aan islaanahay aad qorshaha inoogu jira insha allah tacaala si ugu dhaqsiyaha badan inay gaadho oo dadka loola kulmo oo xaqoodii iyo doorka ay kulahayna la siiyo lana dhegeysto weeyaan hadafka annaga aan leenahay si ugu dhaqsiyaha badanna insha allah taala waa lagu gaari doonaa dhammaan deegaanada gobolka gado iyo gobolka jubbada hoose iyo intii dhammaan xor ah hadda deegaanada jubbaland oo hadda meel gaar ah oo laga reebaya ma jirto inuu wada gaadhaba qorshaha iyagu dadku ay wada helaan adeeg hufan oo wanaagsan adeegga la daadijiyo bulshada adeegga wada gaadho wacyigelinada iyo tababarada iyo garanaysa howlaha kale laga wada faa'iidaysto bulshadana meel kastay ku nool yihiin si isku mid ah oo wadajir ah ay uga faa'iidaystaan barnaamijkan isaga ah qof walba uu gurigiisa ku gaaro qof kastana uu asagana ka qayb qaato oo isna qaybtiisa iyo doorkiisa uu muujiyo meel kastuu ku nool yahayba waa hadafka iyo ujeeddada aan leenahay insha allahu tacaala wayna wada gaari doontaa dhammaan deegaanada meel kasto ay tahayba sida ugu dhaqsiyaha badan
wa waa tahay brofesorka ayaan siinayaa brofesore marka ay noqoto fahamka intii aan barnaamijka soo wadnay dhegeystayaasha isla xisaabtanka iyo dakhliga iyo sidoo kale canshuur aruurinta waa sidee sidee wacyigaas u baahay fahamka bulshada ay ka qaadan karta se waa sidee
aad baa maasanta cabdirasaaq fahamka bulshada ee ku aadan canshuur ururinta aad iyo aad buu u kobcay bulshada waxay fahamtay canshuurtan laga qaadayo ama ay bixinayaan ay bixinayaan idhaho yaa laga qaadayadaas baa ay bixinayaan ba ka qurux badan waa tahay canshuurta ay dadku bixinayaan waxay fahmeen inay ku soo noqonayso iyadoo welibana faa'iido wadata ribix wadata sidee dabcan waxay ku bixinayaan cadaan lacag cadaana bay canshuurta ku bixiyaan dadku lacag cadaana inayna ugu soo noqonin baa laga yaabaa laakiin sida kale iyadoon cadaan ahayn laakiin faa'iido weyn leh kana badan intii ay bixiyaan oo kale haddii la yirahdo suuqa laga soo gadanaya yiyay ku helayaan way fahmeen waxaad ku garanaysaa marka marka adeegyada ka mid aad leedahay adeega ka mid a amniga waya
haddii hadda maanta laiga qaado dee toban dollar oo aan bixiyo amniga laigu sugo anoo keligoo madax bannaan toban dollar amni kuma gadan karo waa tahay markay noqoto inaad amni ku ganacsato amni aad ku noolaato absolute waya marka waxaa halkaa ka dareemaysaa in uu kordhay wacyigii bulshada ee ku aadan eh, canshuur bixinta Mm.
Eh, waxaad ka ogaan kartaa oo laga dheehan karaa eh, dowladaha hoose degmada kismaayo afmadow dhobley eh, laanta canshuur ururinta yaad ka ogaan kartaa dakhligu siduu u kocay Mhm.
u u kordhay Eh, taas macnaheeduna uu yahay fahamkii dadka inuu kordhay oo dadka iyaku ay si raalli ahaanshu ay ku dheehan tahay oo ayna dhibsanaynin waya inay u bixinayaan canshuurtii marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Mm.
in halkaas eh, uu ku jiro faham aad iyo aad u weyn Eh, cabdirasaaq waxaa xusud mudan waa tahay
la yirahdo waa waa- waa- waa dad ku heshiiya nidaam Eh, nidaamkaana dad yar u igmaday inay u fuliyaan Mm.
marka waa shacabkii baa heshiiyey waxay ku heshiinaya dowlad ay noqdaan waa tahay dadna waxay u igmadeen inay hawsha u fuliyaan oo dowladda wasiirada iyo madaxweyneyaasha iyo dadna u igmaday Ah.
intaas marka la yeegleelo Mm.
shayga koowaad ee loo baahanaya waxaa weeye canshuurtii lacagtii maxaa lagu dhaqaajiyaa waya
hadda caalamka dembiga ugu weyn ee laga galo Mhm.
waa in muwaadinku uu canshuurta bixin waayo ma aha inuu ruux ruux dilo waa tahay ma aha inuu wax dhaco canshuurta hadduu bixin waayo dee waddankii qayb kama ah ruuxii Mhm.
ma leh muxuu ku lahanayaa hadduuna canshuur bixinayn waya marka lahaanshihii jubbaland inuu kordhay oo dadka canshuurta iyo ay bixinayaan oo si eh, maaragtay kal iyo laab ah Mm.
ay u keenayaan canshuurtii Mhm.
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka Taana dadkii waxay inay ka turjumaysaa marka dadkii inay bixiyaan canshuurtii oo ay eh, ku kabaan adeegyada dowladda bixinayso hodhow waxay suuro gelinaysaa inay dadka ilaashadaan dowladdii oo inay burburto xitaa wixii qofka isaga u samaystay inuusan burburin oo dhismaheeda uu ka qayb qaato sii xoojiyo sii laba jibaaro dadaalka iyo garab istaagay sii ka qayb qaadanaysaa absolute boqolkiiba boqol bay ka qayb qaadanaysaa waxaa kaloo jira eh, cabdirasaaq oo barnaamij kale Aya, oo ay ku bahoobaan waa barna- ileen dowladdu xaggee lacagta ka heshaa Hadda- hadda hadda sheegayna waa canshuurta iyo ganacsi mm, dowladdu ganacsi samayn kartaa aya,
Eh, iyo khayraadka dabiiciga ah.
mm, inahaasaa ugu waaweyn meesha dowladda lacagta kasoo gasho kow dowladdu waxay samaynaysaa eh, waxay la bahoobaysaa mm,
ganacsiyada khaaska loo leeyahay hadda kismaayo way way way way ka jirtaa i think eh, wakaaladda bi- shirkadaha biyaha bixiya degmada mm, waxaan u malaynaya ama hubo haddaan khaldanayn in ay de- degmada la galeen heshiis marka waa shirko mm.
degmadii Waa hay-adaha loo ka- hay-adaha gudaha haa
Mm, degmadii welibana waaxdii ama qaybtii biyo bixinta iyo bulshada ka ganacsanaysa ama shirkadii ka ganacsanayay mhm, ee, biyaha ayaa shirkoobay waa tahay dowladdaas sidee ku duntaa marka waayo bulshadii baaba s- saami ku leh dowladdii mhm,
way adag tahay haddaad barbar dhigto koo iyo sagaashankii dowladdii ka horreysay mhm.
ee, markii ay nidaamkii uu meesha ka baxay isla markiiba kaabayaashii baa meesha ka baxay waayo dowladda keligeed baa lahayd dad Waa kale ma tahay.
lahayn waaya Eh?
marka in Burbur la baa bileel dhacay.
qaystay noqotay markay burburaysa warshadi eh, Mm, warshadihii baa dadkii ay
waaya xadgudbeen Mm, ee, xafiisyadii bay ku xadgudbeen waaya ee, kaabayaashii dhaqaalahoo dhan bay burburiyeen Mm,
maxaa keenay iyaku maba lahaynba sida u arkeen dowladdaa lahayd dowladdana way carartay waaya marka halkaas hadda laakiin in ay shirkaddaas biyuhu ama biyogelinta degmada kismaayo ama dhoble oo kale fog inay meesha ka baxda way adag tahay waayo bulshadii meesha ka bixin lahayd ee dhagax tuur lahayd yaaba la dee waya waa tahay waayahay waxaan siinayaa mudane cabdulaahi xuseen oo wasaaradda arrimaha gudaha isna ka socda cabdulaahi markay noqoto sinaanta iyo ka qaybgalka bulshada say wasaaraddu mudnaan u siisaa inay bulshadu markay noqoto sinaanta iyo ka qaybgalka siyaasaddan doorkaas see bulshada loo ilaaliyaa markay noqoto sinaantaas iyo fahamka guude intii aan soo wadnay intii la gaarsiiyey bulshada ka waran
dowladdu waxay mas-uul ka tahay dhammaan bulshada reer jubbaland ayadoon sina loo kala soocayn oo bulshadu ay wada siman tahay adeeg kasta oo dowladda ka soo baxa noocu doonaba ha noqdee waa adeeg ay bulshadu u siman tahay bulshada nooca kastoo ay tahayba way u sinaanaysaa si gaar aha adeegan maamul daadejinta hadda wasaaraddu waddo iyo dhammaan in adeegyadu bulshada ay gaaraan waa waxa la rabo in bulshadu si siman uu u gaadho bulshadu wuxuu u gaarayaa si siman ma kala lahaa heerar ma kala lahaa degmooyin mana kala laha magaranaysaa qaybo qaybo marka waa in adeega ay dowladdu bixinayso waa inuu si isku mid ah u gaadho bulshada waa in bulshadu ay u aragto inay u siman tahay dowladnimada inay qof walba uu mudnaan leeyahay waa inuu ogaado dowladdana qof kasta oo muwaadin aha wuxuu leeyahay mudnaan qof gaara mudnaan ma laha bulsho gaara mudnaan ma laha marka anaga ka wasaarad ahaan sinaanta bulshada waa noo muhiim in bulshada adeega wadagaarana waa noo muhiim in degmooyinka jubbaland ay si isku mid uga faa'iidaystaan barnaamijka iyada ah uu adeega wada gaarho adeega loo daadejiyo goladegan loo dhiso waa un waa wax anagu aan qorshaha noogu jiro oo isku mid noo ah taas waxaa imaanaysa in dadku ay dowladda aaminaan dadku inay dowladda ku kalsoonaadaan in la isla xisaabtanka uu xoganaado in magaranaysaa musuq maasuqa meesha uu ka baxo yaa imaanaysa markii bulshada si siman loogu adeego haddii aan si siman baraashka u gaarin waxaa imaanaysa in wixii dowladda ay bixinaysay ama adeegii uu noqdo adeeg aan tayo lahayn ama aan lagu qanacsanayn marka mar walba qanacsanaanta bulshada iyo in bulshadu sinaato in bulshadu ay ku qanacsanaato adeega dowladda waa wax annaga muhiim noo ah dadku marka waxay noqonayaan inay siduu barfadarku sheegayba in dadku ay aaminaan inay waxaan iyagu leeyihiin waxa la yidhaha lahaanshiyaha waa muhiim marka waxaan rabaa in si gaara uga hadlo in bulshada reer jubbaland ay mar walba muujiyaan lahaanshiyo in waxaan ayaga ay leeyihiin oo dowladdu ay tahay un shaqaale dadka u shaqaynaya oo qofka maayarka ahaa ee degmada maayarka aha uu yahay shaqaale adig ku shaqaynahaya wax la qabanahayana uu adig ku harhayo hadda maalan maanta kismaayo waxaa laga dhisay wadooyin marka wadooyinkaas waa in bulshadu ay dareemaan in ayagu leeyihiin ee aysan dowladdu lahayn qof kastana uu ilaaliyo oon lagu ciyaarin oo maamadu aysan wasaq ku shubin ka daroolka uusan si xun intuu gaariga waddada ugu dhafto uusan u burburinin oo dadku ay wada ilaashadaan meelaha biyomaraanada ah laga ilaaliyo qashinka marka qofku marka wuxuu dareemayaa lahaanshiyo gurigiisa hantida taala iyo hantidaas dadka ay ka dhexaysaba inuu si u arko barnaamijkan waxyaabaha way xoojinaya ka mid tahay haddii kale ay noqoto uun dee waxaan ani milihii iyo maxaa iga galay waxay noqon dee wax kastoo la qabto in ay burburaan oo bulshadu haddaysan ilaashanin dowladdu waxa ma ilaalin karto marka qof kasta gurigiisa laguma ilaalin karo marka bulshada waxaan kula daarmaynaa ka wasaarad ahaan inay muujiyaan lahaanshiyo oo waxa ka soo fula dowladda ay dowladdu qabato inay magaranaysaa ay lahaanshiya dareemaan oo ilaashadaan haddana barnaamijkan uu profesorka martida ku ahaa ee wacyiga bulshada la dhisay wuxuu kor u qaaday lahaanshiyaha bulshada ku saabsan adeega loo qabanayo iyo wacyiga bulshada kor u qaaday oon rajeynin wixii hadda ka dambeeyay adeeg kasta oo la qabto iyo kuwii hore u jirayba inay dadku lahaanshiyo muujiyaan oo ay ilaashadaan adeegga loo qabtay una diyaargaroobaan inay ka qayb qaataan dowladnimada oo ay ku darsadaan fikirkooda wax kastoo la sameynayana ay ku yeeshaan contribution oo ay wax ku darsadaan dowladduna ay dhegeysato bulshada waxa ka imaanaya fikradaha ah lana lana tixgeliyo qof walba iyadoon cidna loo fiirinaynin si siman bulshada loo dhegeysto adeeg taladooda si simanna u gaadho adeega dowladda ka imaanaya
waaya gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay mudane cabdulaahi iyo sidoo kale brofesor cabsaaq bal fariimihiina ugu dambeeya iyo sidoo kale dardaaranka bulshada aad uga tegi laheedeen haddaan ka hormaro brofesorka
aada baa madsanta cabdirasaaq barnaamijkan wacyigelinta maamul daadejintu waa wuxuu soo socday muddo laba bilooda waa xalqadii afariyo tobnaad hadda tan maanta aynu ka hadlaynay muhiimadda uu leeyahay maamuldaadejintu ay leedahay waxaa weeye in adeegii loo dhoweeyo bulshada adeegii uu kala yahay welibana adeega asaasiga ee lagama maarmaanka u ah nolosha bini aadamka marka waxaan ku boorinayaa dhammaan bulshada jubbaland inay si hufan karti leh lahaansho ay ku dheehan tahay ay oga qayb qaataan dadaalada ay dowladda ugu jirto inay baahiso ama daadejiso maamulka si adeega ay ugu dhoweyso bulshada taasoo aakhir salka u dhigaysa amni waara xasilooni horumar dhaqaale iyo firfircooni bulsho aad iyo aad baa masantihin
waayahay cabdullaahi ayaan siinaya fariintaada u dambaysa cabdullaahi oo gabagabadii barnaamijka ayaan taagannahay
fariinteeda ugu horta mar koowaad waxaan u mahad celinayaa bahda radio kismaayo sida wanaagsan ee barnaamijkan uga qayb qaadatay oo ay u gaarsiisay bulshada wacyigelintan iyo brofessorkaasna waqti badan geliyey oo waqti badan ku bixiyey dadkan in wacyigooda kor soo dhiso waa ku mahadsantihiin labadiinaba fariinta webs waxay tahay bulshada waxaan kula daarmaynaa ka wasaarad ahaan inay u diyaargaroobaan soo hore u sheegnaba inay ka qayb qaataan si guud dowladnimada iyo barnaamijka ay dowladdu wado si gaar ah siyaasadahan maamul daadejinta inay bulshada u diyaargarowdo inay qof walba uu noqdo qof wacyi gashan oo garanaysaay faham ka haysa siyaasaddan kasoo qayb galaan kulamada ay wasaaraddu qaban doonto iyo kuwii hore u qabatayba laga soo qayb galo la dhegeysto wacyigelinada iyo barnaamijyada ka baxaya adeecadaha iyo tifiyada iyo fariimahaba qof walbana uu u diyaar garoobo inuu magaranaysaay uu bal faham ka qaato barnaamijkan asaga ah waayo qofku waa muwaadin qofka waxa loo shaqaynaya waa asaga qofku waa inuu noqdaa muwaadin xaq leh oo waxna dooran karo lana dooran karo qofku waa inuu qof wacyi gashan waayo qofkan maanta meeshu tagana ma taagno marka dowladnimadan iyo barnaamijkan wuxuu ka caawinayaa qofka dadka xaafadaha jooga in ay golihii deegaanka iyagu doortaan oo hadhow qofku qof wax dooran kara hadhowna asagu soo baxo asaga la dooran karo hore u socda ilaa qofku meel sare u gaadho marka bulshada waxaan kula daarmaynaa inay wacyigooda kor u qaadaan inay qayb qaataan dowladnimada inay la xisaabtamaan dowladooda iyo magaranaysa dowladda hoose ee u dhisan in adeegyada loo qabsan hor u sheegnaba ilaashadaan in mar walbana ay u diyaargaroobaan barnaamijkaasna qeyb buuxda ka noqdaan waayo anase hore u sheegnaba ayagaa mudnaan noo ah bulshada iyagaa mudnaan noo ah marka waa inay mudnaantooda dareemaan doorkooda ay qaataan annagana waxaan rajeynaynaa ka wasaarad ahaan inaan doorkeyga kasoo baxno aan qeyb ka noqon barnaamijka asaga ah waa tahay waa hagaag dhegeystayaal intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa kana mid ahaa barnaamijyada inay taxana ahaa qeybtii afariyo tobnaad ayaad gaabta dhegeysateen intaan ku kulmayno barnaamijka barnaamijkiisa xigaa nabadgelyo